بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين مدن مدحوينه مدن رئيس الوزراء mudanayaasha madaxda gobolada federaalka hogaamiya mudanayaasha golaha wasiirada wasiir goboleeda iyo dhammaan bulshada iyo xildhibaanaha sharafta leh ee golaha shacabka dhammaan muwaatiniinta ururada bulshada iyo dhammaan inta meesha ku xaadirtay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan iyo qadarin gaara ka bacdi waxaan rabaa adeeyo dhowra inaan meesha ka yidhaahdo hadal badan ma banaano maanta waa gunaanidkii baa la joogaa golaha shacabka markii la doortay laba kun iyo labaiyo tobankii hal ku dhegiisii uu doortay wuxuu ahaa golaha shacabka shacabka taasoo aan ugu jeednay mar walba inaan dhegaysano shacabkeenna guuxiisa iyo dareenkiisa aan ka tarjumno iyo waxyaabaha dareemaha uu ka qabo iyo wixii go-aamo loo baahan yahay si wadaninimo iyo ammaanada uu noo dhiibtay aan ku gudanno annagoo og in dastuuriyan golaha shacabka iyo xukuumadda federaalka ay awoodda u lahaayeen dastuuriga ah in arrimaha nooca oo kale go-aan ay ka gaaraan hase yeeshee duruufaha jira awgeed iyo go-aanadii la gaaray bishii julaay oo aa la yidhi doorasho oo qofkiiba hal cod ma dhici karto la yidhi waxaa golaha uu doorbiday in uu shacbigiisi dhegeysto oo uu u goleeyo inuu u goleeyo dhegeysto taladooda soo ururiyo deedna halkii ku habboon oo sidii rabitaanka shacbiga ku jira inuu u sharciyeeyo una magaciisi meel mariyo taa ayadoo aanu ku jirno ayaa mudan yaalsaa ka warqabtaan talooyinkii ka soo noqday wada tashigii shacbiga shacbigu u hadlay talooyinkii soo noqdayna meel dhexe ay ku kala dhambalan yihiin taladaa marka aan ka rogrognay mahad gaara waxaan u jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed isagoo xilkiisa gudanaya oo ah ilaalinta midnimada ummadda soomaaliyeed isu soo jiidjiidkooda iyo mahadin ka gaarto madaxda gobollada federaalka hogaamisa dhammaan waxaan isla garannay in haddii aan laku roon yahay dadkii lasu mideeyo laysu soo jiidjiido talada mid mid ah oo laysku waafaqsan yahay in laga dhigo waa dhaqan soomaaliyeed cid badan aan nala garanayn dhaqan baanu leenahay soo jireen baanu leenahay shacbigeenna annagaa afgaranayna shacbigeenna isu soo jiidno taladiisa midayno oo meel u wada jeedino waa xil dhammaanteedna wada saaran gaar ahaanna xil saaran madaxweynaha golaha shacabka iyo golaha wasiirada iyo dhammaan madaxda soomaaliyeed gobolada iyo meel kastoo ay joogaan iyo muwaatin kasta meel kasta uu joogaba lagama maalmaan ay tahay in arrintaasi aan aan ilaalinno arrinta labaad oo aan rabo inaan ku celceliyo horaan u yidhi laakiin waan ku celinayaa mar alla wax alla wixii tala ah ka soo baxo golaha shacbiga golaha waxaan leeyahay shacbiga soomaaliyeed talada uu soo jeediyo iyo rabitaankiisi waxaan horey u ballan qaadnay golaha shacbiga haddaanu nahay in rabitaanka isaga ah la meel mariyo taasna weli waa diyaaraan u nahay hase yeeshee midda aanan yeelaynin marna ka gorgortamaynin oo aan rabo dhammaantiin inuu markhaati idinka dhigo oo aan rabo dhammaan shacbiga soomaaliyeed inuu ogaado intii meesha joogtay inta ka maqan ay wada ogaadaan ma ogolin baarlamaanka in la garab maro hay-ad dhisan weeyaan hay-adda saldhiggeedu uu yahay dowladnimada waa baarlamaanka arrintaa iyada ah inay caddaato waa lagama maarmaan cid alle ciddii moog ama ismoogeysanaysana si fiican ha ugu cadaato tan xigta jamhuuriyadda soomaaliya ee federaalka ah waxay leedahay dastuur dastuurkeeda way ku dhaqantaa way ku dhisan tahay waanu ku soconnaa mar walba markaan idhaahdo markaan ka reebo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo lix iyo labaatankii oktoobar markii kalfadhiga kan oo hadda furan baarlamaanka la furayo hortiisa wuxuu ka caddeeyey oo martaa uu ka beri yahay in wax alla wixii tala ah soo baxa in dastuurka la waafajinayo golaha shacbiga lagu ansixinayo kama si aan maqal dad badanoo madaxda ka mid ah ama dadkaona kaalmaynaya ka mid ah markaan soo qaadaba arrinta dastuurka lagama fursanaya iraado way ka gaabsadaan arrinta jumhuuriyadda soomaaliyeed dastuur bay leedahay dastuurkeeda waa in la ixtiraamaa taasi ka gorgortan male iyadana arrimaha hadda socda codka haweenka si fiican baan u maqalnay walaalay hooyo ayeeyo cafooyinkayna oo xurmada leh dhammaantiinni waa maqalnay codkiinni golaha shacabkana waa idin maqan yahay waana arrin aan ku dadaalayno in hooyooyinkeeni haweenka soomaaliyeed oo horseedku waa xorriyadda soomaaliyeed in la hirgeliyo waa arrin aan ballan qaadayno golaha shacbiga idinkabarteena sidoo kale waxaan rabaa inaan fariin u diro isimada iyo suldaanada iyo dhammaan malaaqyada iyo ugaas iyo imaan dhammaantiina inta dhaqama- oday dhaqameedyada ah waxaan u soo soconnaa inaan weli mar labaad idin golayno waa le- waa- waxaa lagu soo socdaa talo mama- talo midaysan inaan idinka helno dhammaan siyaasiyiinta gobollada ha joogaan meel kastoo ay joogaan heer kastoo ay ka joogaan siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaan u baahan nahay talo midaysan dalkan lagu hogaamiyo aan cidna noo yeerinayno annakaan iska leenahay sidoo kale dhallinyarada waxaan u jeedinayaa codsi aad iyo aad u ballaaran cod dheer aan ugu jeedinayaa dalkaani waxa aan dhisayno waa dhaxalkiina min fadlakum istaaga daldalkiina usoo duurta nagala wareega xilka idinkaan idin diyaarin u ahayaa codkiina ha la maqlo mudane madaxweyne qof ah, waxaa la yidhahdaa eh, qofkii eh, eh, eh, goleysiga laguma la- goleysiga haddii lagu yidhaahdo goleysi laguma eh, la- laguma maxaa lahay laguma eh, gumoobo goleysi laguma gumoobo tolkana marna waa loo golayaa saa markii hore idin idhi marna waa loo guuraa hadda waxaa meeshan qodobka toddobaad ku qoran in haddii alla ku row yahay dadkii mar kale lagu noqonayo saa ku taliseen oo aan taladan idinla qaadnay inaan ku noqonno annakoo dhan aan tagno aan barino garka aan qabanno jilib aan qabanno in talada aan midayno aan isku meel taladeena aan u jiidsano oo wax laisku raacsan yahay ugu dambeyn bishii tobankeedii la gaaro oo aan la socodnay wixii lagu- eh, lagu socodsiin lahaa eh, dalka eh, eh, magaalada kismaayo haddii aan la yidhahdo inaan ku gaarino hanoo fonfonqornaato hanoo eh, qaabdarnaato hanoo qalqaloocnaato talada tii annaka aan keenno maskaxshiin soomaaliyeed ku timid baa talo waa dalkan hase yeeshee waxaa marar qaarkood dhici karta annakii laftarkayga inaan taladiisa meel dhigi weyno haddii talasa meel dhigi waayo mahmaada haddaan idin sheegay qay- qaybteeda labaad baa hirgelaysa marna waa loo golayaa golaynta haddii wax lagu keeni waayo oo lagu gumoobo lama filaa inaan ku gumowno marka waa loo guuraa baa layidhaha waa loo guuraa micnaheeda go-aan baa loo gaaraa dowladda federaalka markaa waxaa qasab ku noqonaysa inay go-aan qaadato ayadoo la tashatay dhegaysatay ogolaanshaha dowlad goboleedyada iyo maamul goboleedyada iyo bulshaweynta ayagoo raalli arridooda meesha ku badantay aragtay in go-aankaasi la qaato waa lagama maarmaan waayo meel aan madax lahayn jirka keligiisa ma socon karo taa waxaa weeyaan wa- ay- ay- inay caddaato in maaragta dowladda federaalka muddooda markaan leeyahay waxaa weeye gacmaheeda federaalka xukuumadda iyo kulli isku jirkeeda iyo eh, dowlad goboleedyada iyo maamul goboleedyada in go-aankaasi ay ay wada qaataan ayaan hadalka badinin mahad gaara aan u celiyo eh, eh, bulshada caalamka ah oo gacan naga siisay arrimaha kan eh, eh, arrimahan fulintooda iyo bulshada intaa leegisay maca fasi- yani facilitation maxay fududaynta samaysay iyo sida logistikada ay u samaysay iyo xag farsamo gacanta ay ka geysteen iyo dhammaan guddiga farsamada iyo soo- eh, eh, dhallinyarada soomaaliyeed iyo xildhibaanada iyo wasiirada ka shaqaynaya iyo iyo howlwadeenada qiimaha leh mahad gaara aan ugu celiyo magaca eh, fa- golaha shacabka soomaaliyeed waxa aan xildhibaanada gaar ahaan shacabka eh, shacabka guud ahaan aan ka raaligelinayaa erey ayaan dhaweyta halkan ka yeeray oo xoogaa xildhibaanada qaarkood iga soo dacwooday dadka shacbigana marta saa oo kale ay yidhaahdeen in eh, bisha agoosto qof baa ku hadlay bisha agoosto laba kun iyo lix iyo lix iyo tobanka in duufaan iyo zalzaal iyo wax dhici doono oo wax noocaas ah taa waxaanu leenahay soomaaliya juqraafi ahaan waxay ku taallaa dhulbaraha meel oo habeenkeeda iyo maalinteeda isku jin uu yahay maalinteedana weligeed aftiin waayo ma mugdi ma noqoto habeenkiina dayaxan qabnaa marka saa daraaddeed marka xiliyadeena annaku waa isku hal wax dhibaataa ma dhacayo insha allah waxaan ilaahay idmin meesha ma imanayo marka taa ka raalli ahaada aan ku soo gudna aniga mada- mudane madaxweyne iyo madaxyaal dhammaantiin aan idinku mahad celiyo sida wanaagsan oo aad maragta arrintan usoo gaadbixiseen iyo xilkiina u gudateen mudane madaxweyne waad mahadsantiin dhammaantiin waan salaamantiin